kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa maalin sabti ah oo bisha oktoobar ay tahay sideed sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda galabnimona waxaa idiin soo jeedin doona maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa dhegaystayaal ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada gaalkacyo aad baan ugu xumahay maanta in gaalkacyo liyaxbad baa ka socota oona la kulaadsado wallaahi sharaf darra weeye arrintaas arrin aan duqaadanina maahan shacabka nabad baan ugu baqaya inaan adag kala duwan iyo laba hadlo ilaa iyo hadda oo laga joogo toban bilood wax ka badan waxa weeye arrinkaas inay soo laabato gaalkacyo dagaal kaleete fidnadaas waxaa mas-uuliyaddeeda qaadanhaya lahaa dadkii mas-uuliyaddeeda lahaa ee intay dadkii kale dhexdhexaadsheen waagaas wax hoosaasiyeen ka kala tegey ayaan anugu dusha u saari lahaa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa hase yeeshe marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
haddii dumarkii si caadi a baarlamaankii ay oga qayb galaan ooy tala soomaali oga qayb galaan inaan diiddanahay lagama urin karo haddii aniga tayda la i weydiin lahaa horta ninba uma diiday marka xaqiiqada loo qoray waayo sidai aankaan ka sugaynay inay wiilasheennu ay noogu qidmeeyaan runtii aad iyo aad ayaa uga hooseeya waa warbixin iyaduna ka mida barnaamijkeenna galabta marka horese warkii caalamka
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in madasha hoggaanka qaranka tobanka bishan oktoobar oo ku beegan maalinta isniinta ay ku kulmi doonaan magaalada muqdisho si ay uga wada hadlaan doorashada iyo xaaladda amniga ee waddanka hadalka madaxweynaha ayaa waxaa lagu sheegay war qoraala oo ka soo baxay xafiiskiisa maanta waxaana madaxweynaha hadalkani uu jeediyey kadib markii uu la kulmay kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca amniga peter thomas oo magaalada muqdisho booqday madaxweynaha ayaa warkaasi qoraalka ah waxa uu ku sheegay in ay ka go'an tahay in doorashada lagu qabto wakhtiga cusub ee loo asteeyey toddobaadkan ayaa guddiga doorashada dadban ay ka digeen in doorashada mar kale ay dib u dhici karto haddii aanan xal loo helin arrimaha ay ka mid tahay soo xulista xubnaha aqalka sare ee matalaya maamul goboleedyada loo sameynayo gobolka gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe maamulkaasi ayaa ergooyinka ku sugan magaalada jowhar waxa ay ku heshiiyeen in loogu yeero magaca hirshabeelle iyo in dhismaha baarlamaanka uu ka koobnaan doono toddobaatan iyo laba xubnood waa koob iyo toddobaatan xubnood dhegeystayaal
duufaanka matthew ayaa dalka haiti ku dilay ugu yaraan sagaal boqol oo qof kumanaan kalena gurya laaan dhigay haiti oo a dalka ugu saboolsan waddamada cidhifka galbeed ee dunida ku yaala ayaanan weli ka soo kaban dhulgariirkii dalkaasi ku dhuftay sannadkii laba kun iyo tobankii gifford dublisis oo ah nin beeraley ayaa sheegay in duufaanka matthew dartii ay ku waayeen lo-dii iyo dalagii waxaa kaloo sheegay inaanay waxba u hadhin guryihiina ay ka burbureen muuqaalo video oo telefishinka laga sii daayey ayaa muujinaya dhul weyn oo guryo jiingadaah ay ka dhisnaayeen oo saqafkii ka wada duulay geedo dhulka yaalla iyo dhoobbo webiyada kasoo butaacaysa oo dhulka buuxisay magaalada jeremi oo dalkan magaalada jeremia dalka haiti oo dadka degina ay dhan yihiin soddon kun oo qof ayaa gebi ahaanba burburtay sida laga soo xigtay sarkaal madax ka ah hay-adda care laanteeda dalka haiti qaramada midoobey ayaa sheegtay in ku dhowaad lixdan milyan oo dadka reer haiti ay duufaanku waxyeeloobeen kuwaas oo saddex boqol iyo konton kun oo ka mid yahay gargaar deg dega u baahan yihiin
dowladda maraykanka ayaa si cad ugu eedeysay xukuumadda ruushka inay ka dambeysay weeraro dhinaca internetka oo xiriir ah oo ay ugu dan leedahay in ay ku wiiqdo doorashada madaxtinimo ee soo socotay dalkan maraykanka war qoraale oo la sii daayay gelinkii dambe ee jimcihii ayaa dowladda maraykanku waxa ay ku sheegtay in ay ku kalsoon tahay in ruushiya ay ka dambeysay weerarkii internetka ee lagu jabsaday xogta guddiga qaran ee xisbiga dimuqraadiga bishii julaayo ee lasoo dhaafay iyadoo lagu soo bandhigay kumanaan iimeello ah taasoo wejigabax ku noqotay xisbiga qoraalkan ayaa lagu yiri tuuganimada iyo dusidda xogtan waa kuwo loogu talagalay in lagu farageliyo hanaanka doorasho ee maraykanka qoraalkan oo kasoo baxay xafiiska arrimaha sirdoonka maraykanka iyo wasaaradda arrimaha gudaha ayaa lagu sheegay in abaabulka weerarada noocaani ah uu yahay mid ka imaan kara oo keliya saraakiisha sarsare ee ruushka inkastoo aysan ku tilmaamin in dagaalka dhinaca internetka uu ruushka soo qaaday
mas-uul u dhashay dalka turkiga ayaa sheegay in laba qof oo ay ku xidhnaayeen waxyaabaha qarxa ay isku qarxiyeen meel u dhow caasimadda dalka turkiga ee ankara kadib markii saraakiisha ammaanku ay dadkaasi u sheegeen inayse soo dhiibaan wararka ayaa sheegaya in dadkanse soo miidaamiyey la aaminsan yahay inay ahaayeen nin iyo haweeney waxaana lala xidhiirinayaa inay ka tirsanayn xisbiga shaqaalaha kurdiyiinta ee dalka turkiga ee loo yaqaano p k k mas-uuliyiinta ammaanka ayaa baadigoobaya eedaysano saddexaad oo ay suurtagal ahayd inuu qorsheynayay weerar amaba uu falkan doonaya inuu gacan ka geysto kooxda p k k mucaaradka ku ah xukuumadda turkiga ayaa waxay fulisay weeraro kala duwan sidoo kale turkiga waxaa weeraro ismiidaamin ah ka fuliyey kooxda isis bilihii lasoo dhaafay
galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal waxaad nagala socotaan v o a washington xaaladda magaalada gaalkacyo ayaa maanta guud ahaanba deganeed kadib markii iskohorimaadyo shalay ay ka dhaceen halkaasi oo ay ku dhinteen toddoba qof maamulada puntland iyo galmudug ayaa midbaka kale uu ku eedeynaya inuu gacanta hore lahaa warbixintan waxaa inoo soo diray waryahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq xaaladda magaalada gaalkacyo ayaa degan kadib dagaal shalay dhex maray dhinacyada gobolka ka arrimiya kaasi oo salka ku hayay muran lahaanshaha dhul ku yaala galbeedka gaalkacyo ha yeeshee ma jirin cid uu istaagtay kala dhexgelidda dhinacyada isku hor fadhiya goobihii shalay lagu diriray waxaase saakay la maqlayay rasaas teelteel ah oo ay isweydaarsanayaan dhinacyada is-horfadhiya nabadoon cabdisalaan maxamed cabdilla oo ka mid a waxgaradka gobolka ayaa dhinacyada ugu baaqay in ay ka shaqeeyaan nabadda gobolka iyo sidii xasilooni loogu soo celin lahaa gaalkacyo shalay dib ugu dhacday walaalle waaali caanada toddobadan la qabtaa dee musqaala dararka weeye dib ugu dhacday dagaal waa dhacay aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa dhinacyada kala duwan inay nabadda ka shaqeeyaan horumarka ka shaqeeyaan dariswanaanka ka shaqeeyaan islaamnimada ka shaqeeyaan diinta ka shaqeeyaan isu tanaasulo wixii lakala tabanayo oo hadda dhinacyada kala duwan in la iskugu yimaado nabad baa naas madhoogale dagaal iyo colaad baa kasoo daalay soomaaliya shan iyo labaatan sana xabad oo ka socotay horumar laguma gaarin nabaddu waa qaali weeye aad baan nabadda ugu bogaadinayaa horumarka ka jira dalka ama gobolka midug beeshu waa hal magaalo weeye laba magaalo ma kala ahaan marka runtii dadku maanta waa dhiban yahay waa abaaraysan yahay waa kulul yahay aad baan ugu xumahay maanta in gaalkacil iyo xabad baa ka socota oona laku maadsado wallaahi shartaro weeye arrintaas arrin aan duqaadanina maahan shacabka nabad baan ugu baqayna ada kala duwan iyo in laba hadlo sheekh muxuyadiin yuusuf barre ayaa sheegay in culimada ay ka xun yihiin wixii dhacay walaalee culummada gobolka arrintan waxay u arkaan fidno gobolka in badan kusoo laa kusoo laalaabatay inay tahay fidnooyinka akhiruzamanana ay ka mid tahay waxa horinayaana ay yihiin dad wax magarataa inay yihiin sidaabay u arkaan waxayna soo jeedinayaan baaq ay ugu baaqayaan ummadda dhiigga la daadinayo oo xaqla-aanta lagu daadinayo oo macno darrada ah oo diin iyo adduunyo iyo maslaxo aakhiro midna aan ku salaysnayn waxay ku baaqayaan culummadu in la joojiyo dhinacyada baaqyada jeedinaya ayaa waxaa ka mid a dhalinyarada gaalkacyo waxaana cabdiraxmaan macalin maxamuud uu tilmaamay in dhibaatada ugu badan ay dhalintu ka haysato dagaalada gaalkacyo ka dhacaya dhallinyaradu runtii waa dadka ay saamaynayso dagaalku nuuc walba uu noqdo maantay iyo shalay waxaa laga yaabaa shalay jimcayba ahayd maantay waxaa laga yaabaa in dad badan ay iskuulladii seegeen kuwa inay jaamacadihii seegeen kuwa madrasooyinkii diiniga ahaa inay seegeen kuwana ay ku dhinteen kuwana ku dhaawacmeen kuwana hadda dagaalka ku jiraan oo ay qoraxda ay taagan yihiin intuba dhallinyaray runtii ay saameynaysaa boqolkiiba toddobaatan iyo shan dadkaas waxa weeye meeshaas wax ku gaarayaan waxaa laga rabaa dhallinyarada iyo haweenka dadka odayaasha iyo dadka siyaasiyiinta ah waxaa laga yaabaa hoteello inay jiraan ama dibadaha jiraan ama waddankaba isagoo joogin inuu meel kaleeta ka maamulahayo dadkan waa dad wada dhashay waa dad walaalah dadku waxaa la wada rabaa in si cadaalada qofkii mas-uul oo hadlahaya iyo meediyaha waxaan ka codsanahaya qofkii mas-uul oo hadlahaya inuu wax xasaasiyad dadka ku abuuri kara inuusan sheegin intaasaan baaqaygii kusoo gabagabayn laha ummadda soomaliyeed gacnahaad qabsato dhallinyaraduna ha hormoodo insha allahu tacaala cabdisalaan maxamuud ayaa sheegay in dhinacyada waxgaradka gobolka ay ka wada hadleen sidii loo wajihi lahaa xaalka gaalkacyo anigu dadaal waan wadnaa alxamdulilahi rabbi caalamiin dhinacyada kala duwan waan saragnay oo wada xidhiifnay runtii dadaal ma yara waxaan rajeynaynaa insha allah shirweyne qaran oo gobolka midoog oo loola dhan yahay dhammaan shacabka culimada waxgaradka ganacsatada maamulada in isu yimaadaan baan rajeynayaa insha allahu tacaala nabadaas in laga baqaadan loo baahan yahay wixii la kala tabanayana labada dhinacba ay laska qanciyo laga wada hadlo la fariisto gacmaha la isqabsado ilaahay la baryo lasu tanaasulo la isqanciyo maamul wanaag la sameeyo dhina waad garanaysaa yo hadda adduunka doorashooyin baa kusoo foollo oo hadee waxaa ka jira isbedel marka in lagu mashquulo maanta gaalka daal ka dhacay ma aano gacan kale ay maarata soo gasho annaga iyo galmudug iyo puntland cabdiraxmaan macalin maxamuud oo ka mid a dhalinyarada gaalkacyo ayaa saluug ka muujiyey hirgelinta qodobadii ay garwadeenka ka ahayd dowladda soomaaliya ee la kala dhex dhigay maamulada galmudug iyo puntland horaantii bishii labiyo tobanaad ee sanadkii laba kun iyo shan iyo toban kadib dagaal dhowr cisho ka socday magaalada gaalkacyo waxaan anugu dhaliishaas in maanta gaalkacyo dagaal kale kusoo laabto waxaan ku dhaliili lahaa dadkii arrinkaas galay waxaan ku sababeynhayaa waxaa la kala saxiixday afar qodob oo kale ah kow in xabadda la joojiyo laba in ciidanka la qaado saddex dadka qaxay in la soo celiyo afar in wixa ka dhexeeya dadka loo qaybsho si dhibliya heshiiska loo galo oo dadka qolo walba waxay leedahay la siiyo heshiiskuna uu noqdo mid xaqiiqa oo dadkii garta galay ay goobjoog ka yihiin inay ahaaday noqdeen ilaa iyo hadda oo laga joogo toban bilood wax ka badan waxa weye arrinkaas inay soo laabato gaalkacyo dagaal kaleete fidnadaas waxaa mas-uuliyaddeeda qaadanhaya lahaa dadkii mas-uuliyaddeeda lahaa ee intay dadkii kale dhexdhexaadsheen waagaas wax hoosaasiyeen ka kala tegey ayaa anugu dusha u saari lahaa dadka waxaa la rabaa haddii wax loo qaybinhayo inta loo qaybsho in laga la kala caddeeye in la isku sii diray oo maantay dagaalka ka dhacay gaalkacyo wuxuu weli daba joogaa malaha qaarka la dhici karaa wixii waagi jiray afartaas qodob ee lasoo saaray aniga waxay igula habboonayd inay tahay kow waagaas in xabadda la joojiyo labo in ciidanka la kala qaado saddex wixii dhacay in laga hadlo oo dadka heshiiskooda si caadiya looga dhigo markii dadku heshiiyaana dadka in la soo celiyay ahayd cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal guddoomiye ku-xigeenka hay-adda culimmada soomaaliyeed sheekh nuur baaruud gurxan ayaa sheegay in la marin habaabiye bayaankii ay ka soo saareen saamiga haweenka isagoo xusay inaanay waxba ku jabnayn in dumarku ay baarlamaanka galaan wasiirano noqdaan haddii ay tala soomaaliyeed ku socdaan oo aanay shisheeye oo aanay shisheeye ka shidaal qaadanaynin waxaase uu sheegay in dumarku aysan madaxweyne noqon karin arrintaasi iyo jawaabta haweenka waxaa warbixinta nooga soo diray waryaheenna jacfar kukaay gudoomiye ku-xigeenka hay-adda culimmada soomaaliyeed sheekh nuur baaruud gurxan ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in bayaan ay maalmo ka hor soo saareen la marin habaabiyey oo loo dhigay si ka bedelan sidii ay iyagu ula jeedeen waxaa la yidhaha nin fiican oo hogaamiyo nin fiican haddaad aragtid waxaa ka dambaysa naag fiican marka dumarkii inaan meeshoodii gurigii ay amiir ka noqdaan oo taliye ka noqdaan oo lagu ixtiraamo oo iyagoo dahab qaba oo dhaldhalaali oo qurux badan horta annagu ixtiraamka aan la rabno waa kaas sidaas ayadoo tahay jacfarow in yar baan sii raacin si sharaf leh oo nadiifa oo soomaalinimo ah haddii dumarkii si caadi ah baarlamaankii ay oga qayb galaan oo tala soomaali oga qayb galaan inaan diidanahay lagama urin karo waxaan ka xumo halka rabaa inaan ka sheego meediyaha qaarkood barnaamijkii aan jeedinay inay marin habaabiyeen laakiin marna hadda mowqifkanagu ma ahayn dumarka yaan baarlamaanba loo dhaweynin mowqifkanagu wuxuu ahaa si soomaalinimo ah oo siduu ragguba ugu tartami ha ugu tartameynayaan afka naloo gelin oonalagu qasbin culimmadu waxay aaminsan yihiin in tirada loo xadiday haweenka ay ka timid reer galbeedka oo hay-ado iyo dalalba isugu jira lana doonayo in iyadoo dumarka lasoo marayo la burburiyo dhaqanka iyo diinta ummadda sida uu hadalka u dhigay taasina ay tahay waxa ay iyagu diidan yihiin waxaa la yidhi koontada dumarka boqol iyo soddon boqolkiiba soddon waa in la siiyo banki muun baa nin soo diri markuu soo degaba wuxuu lehay dumarkii aweyd waa in intaa la siiyo wafti baa iman dumarkii aweyd haddee dumarkan soomaali bayba ahaayeenoo annaga ahba walaashanna iyo hooyadanna iyo xaaskanaga iyo annagaaba isku cid ahayne horta dumarkii gacantanadaa laga bixiyey dumar gaala u taliyaan oo gaala u doodayaan horta halkaasaa annaga noo muuqata mashruucan gaaladu dabada ka wada annagu wax badanba kolkaa waxaan ka qaylinayno waxaan ognahay mashruuc dhan oo gaaladu ay qabto oo addiinta in la dumiye iyo akhlaaqda iyo dhaqanka xagga dumarkana laga soo galo batuula sheekh axmed gaballe guddoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliya oo dooda la wadaagaysay sheekh nuur ayaa iska fogeysay eedeynta in qorshaha haweenka siyaasadda looga qaybgelinayo uu yahay mid shisheeye kasoo fulay iyadoo xustay in boqolkiiba boqol uu ahaa fikrad iyo dadaal soomaaliyeed hase yeeshee maanay qarin in ay jiraan dhinacyo ku taageera oo fulintiisa ku garab taagan oo aan soomaali ahayn sideedaba waxaa jira soomaaliya horta waxaaba hadda taageera wadamada dibadda taageera soomaaliya inay dowlad noqoto ciidamo shisheeyaa la keenay soomaaliya inay dowlad noqoto mataqaanaa waxaa usoo gurmaday adduunyada usoo gurmatay marka annagu haddaan ula tagno oon weydiisano inay nagu taageeraan arrintan xaq baan u leenna cid alle ciddi gacan nagu siin karta oo hay-adaha mataqaana ka hawlgalaya dalka ka mid ah waa ula tegayna waxaan lahayn gacan nagu siiya waa u mataqaanaa support waa idinkaga baahanna guddoomiye ku-xigeenka hay-adda culimmada soomaaliyeed waxa uu si cad u sheegay in gebi ahaanba aanay dumarka u bannaanayn in ay madaxweyne noqdaan taasina aanay dood dhinaca diinta ahi ka jirin sida uu sheegay laakiin haddii gabadhu ay anshaxa dhowrayso islamarkaana fikirkeeda ay ku socoto oo aanay jirin cid kaloo ku danaysanaysa oo dhabarka ka riixaysa baarlamankana ay xubin ka noqon karto xil wasiirna loo dhiibi karo
midda ku saabsan dumarkii siyaasada horta meel khad cagaarana way jirtaa dumarku inay madaxweyne noqdaan waa khad cagaaran ayadu ma qaban karaan shareecadu ma ogola shareecadu ma ogolo batuulana batuulaysa taa ma ogolid sidii maalinta dhaweyd aad ku aad ku dhacdeen sidii maalinta dhaweyd madaxweyne lama ogola xadiis saxiixa jira waxaa weeye dumarku siyaasada way ka qaybgeli baarlamaankii way geli anigu hadda ka hor dumarka waxaan u sheegay bilaash bay hadda noo haystaane wadaadada un dumarka ogu jil ogu dabcasan baana xataa waxaani baarlamaankan waad geli kartaan wasiirna waad noqon kartaan wasiirka waxbarashada iyo caafimaadka iyo hadday intay noqdaan laakiin anshixi ay ilaaliyaan anigu hadda wax weyn kama qabo guddoomiyaha ururka haweenka qaranka way saluugsan tahay in xildhibaan iyo wasiir keliya uu haweenka xilkoodu ku koobmo waxaanay ku doodaysaa in dumarku ay mudan yihiin inay madaxweyne dalka ka noqdaan maadaama hogaankii qoyska iyo kii bulshadaba markii ay raggu gabeen ay iyagu kol hore la wareegeen haddii aniga tayda la i weydiin lahaa horta ninba uma dhiibe marka xaqiiqada loo kaco waayo sidii aan ka aan ka sugaynay inay wiilasheennu ay noogu qidmeeyaan runtii aad iyo aad ayaa uga hooseeya markaan leeyahay gabaraan madaxweyne ka dhigi lahaa waxaan ula jeedaa gabadhu waxay isku haysaa intaa isdagaalaysa oo soomaali ka kooban oo ay dhashay oo hooye u tahay ayay isku haysaa wixii haddee dalkooda u nabad yahay oo dhulkooda u nabad yahay oo raggoodu intay mataqaanaa dahab siduu sheekh baaruud sheegay inta u gaday lacag dhinacyada ka dhigay gurigooda gooyeysan loo qabto ku raaxaysanayo gurigooda ha ku jireen laakiin waad u ogoshahay kuwaas haddiiba ragga ay waajibkooda gutaan hadday raggii ayba inaad adinku guryaha joogtaan waa haddayba ogoshahay gabdhihii ma- aniga waxaan ka hadlaa nin soomaaliyeedaan ka hadlay adu nin soomaaliyeed ragga soomaaliyeed ragga soomaaliyeedaan ka hadlaa ragga soomaaliyeed dib ha isugu noqdeen ha ka waantoobeen qabiilka ha ka waantoobeen eh, maxaan ku rahda colaadaha ha ka waantoobeen xilkasnimo xumada iyo mas-uuliyad darrada ha ka waantoobeen sheekh nuur baaruud iyo batuulo gaballe waxa ay ka qayb qaadanayeen dood muuqaal ah oo ay v o a muqdisho ugu qabatay dhowaana aad daawan doontaan jacfar kuukay v o a muqdisho
mar kale galab wanaagsan maalmihii dhowaa waxaa sii xoogaysanayay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladaha maraykanka iyo ruushka oo ka mida quwadaha ugu waaweyn caalamka muranka cusub ee labadan dowladood ayaa mar qura cirka isku shareeray muddo laga joogo hal toddobaad kadib markii ruushka uu dhagaha ka xirtay baaq uu maraykanka u diray oo ahaa in ruushka uu joojiyo duqaynta cirka ee uu la beegsanayo magaalada xalab maalmo kadibna maraykanka ayaa waxa uu ku dhawaaqay inuu joojiyo wadaxaajoodkii dagaalka suuriya shalay ayaa war ka soo baxay maraykanka waxaa lagu sheegay in saraakiisha sare ee ruushka ay ka dambeeyeen weerar dhinaca internetka ah oo lagu jabsaday iimeelo madax ka tirsan maraykanka haddaba xiriirka sii xumaanaya ee labadan wadan ayaa waxa aynu ka wareysanay faysal deri oo ah siyaasi u dhuunduleelo amaba si weyn ula socda arrimaha maraykanka iyo caalamka wariyaha v o eda nuur bukaari ayaa marka hore waxa uu weydiiyey weerarka internetka waxa uu yahay walaal waxa weeye cyber attacku sida aada la socoto badanaa waxa geysta kooxa qaswalayaala ama criminals oo dem- dembiyo xagga internetka ah ka gala mararka qaarna waxaa dhacda cyber attacga inay geystaan wadamo oo ay noqoto mid ay taageero siiyaan wadamo waaweyn marka arrintan hadda cyber attacga waxa weeye in xagga internetka ah weerar loogu geysto saldhigyo ama meelaha lagu kaydiyo warbixinada iyo iyo sirta waddan kale oo lagala baxo waayahay shalay maraykanka ayaa ku eedeeyey ruushka inuu ka dambeeyey weeraro dhinaca internetka ah sibay yidhaahdeen ay u carqaladeeyaan doorashooyinka bisha soo socota waxaan ogeen in loo dhacay maaragta iimeilo siyaasiyiin dimuqraadi ah marka arrintan sidee u saameyn kartaa ruushka runtii arrintani iyo ruushka iyo iyo maraykanka xiriirkeeda waxaa laga yaabaa inay aada usii murgiso waana arrin cad oo aada arki karto arrimaha la isku dhaafsanayay xagga warbaahinta sida aad ku aragtay warbixinta warbixintii ay soo saareen maraykanku khaasatan laanta sirdoonka iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee maraykanku ay labaduba isku raaceen waxay si toosa ugu eedeeyeen inay arrintan ruushku ay ka dambeeyeen oo iyagoo u adeegsanaya inay carqaladeeyaan doorashooyinka dalka maraykanka waayo waxaad garan kartaa meelaha ay u dhaceen wuxuu u badnaa xisbiga dimuqraadiga ayuu u badnaa oo waxay u dhaceen xarunta sirta ama xogta lagu kaydiyo xisbiga dimuqraadiga waxay kaloo u dhaceen ninka maamula in ololaha doorashooyinka hillary clinton oo ah murashaxa in xisbiga dimuqraadiga oo ay laftiisa ay ay u dhaceen imailadiisa qaar ka mid a marka arrimahan oo dhani waxay sii muruginaysaa arrimaha taagan iyo xiriirka sii xumaanaya ee u dhexeeya dalkan maraykanka iyo rushia faysalow laakiin dowlado badan ayaa geysan jiray weeraradan marka hadalkan ka soo baxay dowladda maraykanka cadeymo ku filan oo la dhihi karo alalehe waa sax oo ruushka ayaa ka dambeeyey ma u keenin runtii ilaa hadda dee markii ay laamahan sirdoonka maraykanku ay ka hadlayeen warbixino cad oo lagu qanci karo ma aysan soo bandhigin laakiin waxaad garan kartaa dowlad adduunka dowladaha ugu awooda weynle inay dowlad kale eedeyso oo weliba si toosa ay u yidhaahdaan waddankaasa ka dambeeyey waxaa dhab ah inay laga sugayo dalka maraykanku inay cadaymihii iyo ciddii amartay weliba waxaad garan kartaa oo maraykanku markay ku dhawaaqeen ay maalmahan oo dhanna arrintani soo socotay waxay yidhaahdeen arrintan waxaa ka dambeyn kara oo keliya saraakiil sarsare oo ruushka ka mid a inay bixiyeen ogolaanshaha in weerarkan la geysto xogtan ay u dhaceen waxay ahayd xog aada loo ilaaliyo in meelaha lagu kaydiyana ay adag tahay in la jabsado marka taasaa markii horeba waxay u cadaynaysay laamaha sirdoonka in dowlado ama kooxo aada u awood weyn ay ka dambeeyeen marka hadda waxaa laga sugayaa dowladda maraykanku inay caddayso oo xogtii dhabta ahaa iyo siday ku heleen ay soo bandhigaan dhowaanahan xiriirka labada wadan ruushka iyo maraykanka aad buu u xumaa oo waxay isku fahmi waayeen arrinta suuriya gaar ahaan dagaalka magaalada xalab marka ma laga yaabaa in tani ay qeyb ka tahay marmarsiyada labada dhinac ee ah maaragtay in ay seefaha isula baxayaan runtii in arrintan waddanka suuriya guud ahaan waxay aada u carqaladaysay xiriirka ka dhexeeya dalka maraykanka iyo iyo ruushka arrintana dad badan oo siyaasadda u kuur gala waxay leeyihiin waxay soo bilowmatay markii maamulkan hadda talada haya ee madaxweyne obama uu madaxweynaha ka yahay xilligii uu isagu sheegay inaan suuriya haddii dadka hubka dadka gumaada lagu weeraro inuu tallaabo sharciga ka qaadi doono ciddii geysato ay suuriyana islamarkiiba usbuucyo kadib ay dadkeeda ku xasuuqday hubkaas wax gumaada oo uusan obama wax tallaabo a qaadin taasi waxay dareensiisay ruushku inuu tallaabooyin badan oo daandaansiya samayn karo weliba xilli lagu jiro doorasho uu og yahay in madaxweynahan hadda xilligiisu sii dhammaanayo uusan go-aamo waaweyn oo xag dagaala qaadan karin marka ruushku waxaad moodaa inay fursaddan ka faa'iidaysanayaan waxaa kuu caddaynaysa gantaaladii ay hadda geeyeen in meesha meelo ka mida ruushka oo hadda diyaaradaha maraykanku hadday galaan ay ka baqayaanba in lasoo rido waxaa kuu caddaynaysa arrin kaloo muhiima oo laga yaabo inaan aad xagga warbaahinta aan loo gelin oo ah dhinacii burburinta plateniumka hubka nuclearka laga sameeya loo yaqaano ay labadooda waddan ku heshiiyeen sanadkii labada kun in afar casho ka hor ama shan casho ka hor ay ka baxday ruushku ay yidhahdaan arrintaa waa ka noqonay iyagoo shuruudo adagoo badan ku xidhay in laga yaabo in uu maraykankuna xagga kale ka wareego oo sacuudiga iyo waddamadan sunniga ah uu isna uu adeegsado oo dagaalkii qaboobaa ee adduunka uu dib mar labaad usoo noqdo waa dad badan ay ka baqayaan faysal deri oo ah nin aad ula socda arrimaha maraykanka iyo caalamkaba ayuu kaasi ah oo u warramayay wariyaha v o eda nuur bukhaari halkaasi aad ka dhegeysanayseena waa v o a washington haatana zahray waa xilligii ay dhegeystayaashu naga sugayeen barnaamijkii xiisaha badnaa ee hambalyada iyo heesaha waxaa la diyaara falastiin axmed iimaan iyo ismaaciil xuseen farjar
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha ismaaciil hayaah kusoo dhowow barnaamijka dee maalmaha ka maqnaa waa kaasaa warqadda ugu horreysa aan kugu soo dhoweeya marka marka barnaamijka waxa weeye qofkii maalmo ka maqnaabaa fursadda koowaad la siiya waa kaasaa warqadda koowaad haddaan soo qabto waa warqad hambalyo maxer oo welibana si aada loo soo qurxiyey hareeraha wadnayaal iyo waxyaabo badan baa ka xiga waa doctor maxamed jamaal jaamac mune jamaal jaamac khaalid maxamed iyo nadiiro jamaal jaamac iyo sucaad jamaal jaamac iyo maxamuud maxamed jaamac aan idhaahdee iyo jaamac maxamuud jaamac khaalid muuse iyo maxamuud ismaaciil iyo dhammaan reer xasan gurey waxay hambalyo meher u dirayaan boqorka iyo boqoradda nadra jamaal jaamac iyo jaamac ducaale xuseen oo muhirkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa warqadanna waxay leeyihin marka ugu horreysa waxaanu salaamaynaa dhammaan shaqaalaha v o a iyo daadihiyaasha barnaamijka marka xigtana waa adeer maxamed xasan yarow iyo adeer cabdiraxmaan xasan yarow iyo adeer cabdinaasir maxamed axmed yacquub xasan yarow waa adeer iyo xaaskiisa iyo waa adeerayaal daa'uud xasan yarow iyo xaaskiisa iyo cabdiqaadir xasan yarow iyo xaaskiisa iyo ismaaciil xasan yarow awoowe xasan yarow iyo waxay yidhahdeen eeda seynab xasan yarow tamiimo xasan yarow faadimo xasan yarow ayay madiine faarax cabdi cabdulaahi maxamed nuur yaasiin maxamed xuseen cabdishakuur nuur maxamed xasan iyo yaasiin cabdisamed maxamed iyo cabdisalaam macalin maxamed kheyr dhammaan dadkaasoo kala jooga washington canada u k baris jarmalka south africa kenya ethoobiya boosaaso garowe hargeysa muqdisho baydhaba waxay tahniyad u dirayaan daahir xasan yarow iyo xakiimo xuseen xasan oo gabar ugu dhalatay degmada haabare taariikhdu markay ahayd bay yidhaahdeen waa bishiina dhaafta labaatankeedii gabadhaasi waxaa loo bixiyey asmad daahir xasan yarow waxaan leenahay soo barbaar noqotay diinteeda dalkeeda anfacda aamiin maasha allah soomaalidii maxay kala baahday falastiinay bal inta dalaa tirisay daawo ee saa loogu kala faraqsanyay weliba hambalyo laga soo wada diray waxaa halkan hambalyo meherkad kala diraya baa layidhi waraaqdan aan gacanta ku haya annagoo kale ah aabee jibriil sheekh maxamed warsame hooyo aamina maxamed cawaale jamaal jibriil sheekh maxamed siciid jibriil sheekh maxamed kaynuun jibriil sheekh maxamed muna jibriil sheekh maxamed makaa'il jibriil sheekh maxamed raafiil jibriil sheekh maxamed bukhaari jibriil sheekh maxamed muslin jibriil sheekh maxamed dhammaan dadkaasi waxay hambalyo aan la soo koobi karin ay u dirayaan meherka nasteexo jibriil iyo maxamed xuseen oo bishii sagaalaad soddonkeedii sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka uu ka dhacay hoteelka jasiira ee magaalada muqdisho waxayna leeyihiin noqda kuwii ubad khayr qaba kala hela aamiin bal markana kaalmihii sugaanta aan ku yeeranasanna ismaaciil noo soo qaba heesta ugu horreysa heesta ugu horreysa hadaad dhinacayga soo riixda waxaan soo qabanayaa fanaanka la yidhaahdo axmed zaki heesuu ku luuqeeyo wuxuu leeyahay sirtaydii qaraxdayo anaa qaladkaa gale haddii qodobada jacayl hee maxkamad la igu qaadi lahaa dembigaba waan qiran lahaa waaba garti buu dhibtay ninkan waa intii laisku haystay haye codka macaan ee axmed saki aan wada dhegaysan
qadarin baad mudato qiimadigu leedahay qadarin baad mudato qiimadigu leedahay ayeshe ayeshe ayeshe dhibka qarsaday sirtaydii sirtaydii sirtaydii dharaxdayo ayeshe ayeshe ayeshe dhibka qarsaday sirtaydii sirtaydii sirtaydii dharaxdayo anaa qalad ka gale haddii qodobada jacaylka maxkamad laygu qaadilaa dembiga waan qiran lahaa anaa qalad ka gale haddii qodobada jacaylka maxkamad laygu qaadilaa dembiga waan qiran lahaa haddii qodobada jacaylka maxkamad laygu qaadilaa dembiga waan qiran lahaa anigu waan qiran lahay qalbigaada hoyuto qalbiga mida tahay qalbigaada hoyuto qalbiga mida tahay ana aniga ana qooma miyocay dibnaha dibnaha dibnaha isqaninaye ana aniga ana qooma miyocil dibnaha dibnaha dibnaha isqaninaye goolanjooy ralli noqo haddii qodobada jacaylka maxkamad laygu qaadilaa dembiga waan qiranla goolanjooy ralli noqo haddii qodobada jacaylka maxkamad laygu qaadilaa dembiga waan qiranla haddii qodobada jacaylka maxkamad laygu qaadilaa maca waan qiranla anigu waan qiranayaa maca waan qiranayaa haddii qodobada jacaylka maxkamad laygu qaadilaa dembiga waan qiran lahaa xabiibi waan qiran lahaa anigu macane anigu dembiga waan qiran lahaa Ah, ah.
haye ismaaciil maxkamaddii waa soo dhammaatay maxkamadda ah, looma dhammaan kaliya haye warqadda xigta markan haddii aan noo soo qabto waxay naga soo gaartay waxay yidhahdeen marka hore waxaanu salaamaynaa v o a gaar ahaan daadiyayaasha barnaamijka aabbe xasan maxamed xasan iyo hooye xabiibo xaaji qaadirow iyo xuseen maxamed xasan iyo xaliimo abuukar macalin iyo axmed xuseen maxamed iyo ruqyo xuseen maxamed iyo sahre xuseen maxamed iyo faadimo xuseen maxamed sahre macalin xasan iyo safiya macalin xasan iyo batuulo macalin xasan iyo cabdisaleebaan xaaji yarow iyo khadiijo nuur iyo adeer maxamed cali maxamed cabdiqafaar cabdiraxmaan maxamed xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo raxmo macalin xasan iyo xasan axmed jamaal iyo cabdiqaadir macalin xasan jaweeriye macalin xasan iyo khadiijo yuusuf walaal dhammaan dadkaasoo kala jooga dalka dibadiisa iyo gudihiisa waxay tahaniyad farxad aroos u dirayaan waxay yidhaahdeen waa maxamed macalin xasan iyo raxmo xuseen maxamed oo aqalgalkooda uu ka dhacay magaalada muqdisho degmada wadajir isku waara ubad qayrqaba kala hela aamiin ayaanu leenahay waraaq kale oo hambalyo oo gacanteeda ku jirta dhammaan waxaa layidhi qoyska reer jaamac xaamuud iyo weliba qoyska kale ee reer jamaal jaamac xaamuud oo kala duwan iyo sidoo kale caasho axmed khamiis balqiis cawil aadan hodan cawil aadan doctor hibaaq wadaadyare iyo weliba magacayga xitaa ku jira falastiney dhammaan dadkaasi waxay hambalyo boga- iyo bogaadin ay u dirayaan boqorka iyo boqoradda nadara jamaal jaamac iyo weliba jaamac ducaale xuseen oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa En, ismaaciil markana aan ku yara nasanno bal kaalimihii sugaanta haye mar- waxaa noo soo qabanayaa heesta lantaalle ah markii dhood maxkamad baad eh, jacaylkii saartay waa kaasaa markana waa heesta lantaalle ah waa codka macaan ee sahre siyaad iyo allah naxariistee maxamed mooge hajabine abowe halkee buu jiraa meejaa lahay haddii uu ku jira calaf jeer ay ahaataba la jalbeebsan doontide meel dheer ma jiro jaallaha walaal waa heestii meel baadigoobay maraysaa marka baadigo maxkamad baadigo laakiin waxayd maxkamadda inuu dambayso falastiini soo maaha inkastoo laakiin aan fanaanka aada ugu bogay ninka midhahaa sameeyey in badan raggu way ka warwareegaan inay dembigooda qirtaan ayo laakiin maanta maxkamadda waa ka heshay maxkamadda aad baan uga inkastoo aanan garanayn fadhigeeda halkuu yahay fanaanka laftigiisaan mar weydiiyo ayo dee fadhigeedun buu ii sheegi waayey marka wuxuu yidhi waa hadba halkay ka dhacdo warqadan waxay naga soo gaartay dhinacayga markana waa abshir aadan maxamed oo loo yaqaana abshir dalmar iyo cabdilatiif barre aadan iyo cabdinaasir wadan iyo isxaaq cali ibraahim mursal cali karow iyo cabdixafiid cabdulaahi habi habi ayaa la yidhahdaa iyo cabdulaahi moosow cali daahir cali iyo xasan cali salaad iyo cali geedi aadan ibraahim iyo cabdi macalin xasan ibraahim xuseen cabdi iyo xasan xuseen cabdi cabdiraxmaan macalin xasan hooyo xaliime aadan eedo maryan cali nuur iyo ciise aadan askar iyo safiya cali maxamed iyo cabdi mustaf maxamed iyo bila cadow aadan injineer maxamed xaaji ibraahim iyo dad kaloo fara badan oo halkan aan lagu soo koobi karin bay yidhaahdeen dhammaan dadkaasi waxay tahniyad dhalasho farxadle u dirayaan mustaf macalin xasan oo loo yaqaano mustaf tutesa iyo marwadiisa nimco nuunow aadan oo wiil ugu dhashay magaalada laascaanood gobolka sool wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdiweli mustaf macalin soo barbaar ayaanu leenahay aamiin aamiin hambalyo aroos oo dhinacayga taalla waraaq aad loo soo qurxiyey uba xareeraa laga soo mariyey welibana magacyadana si gaara leyn kale ama xariijimo qurux badan loogu sii koobay ayaa gacanteeda ku jirta falastiin waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan shaqaalaha idaacadda v o e gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambalyada heesaha waa salaamayna baa layidhi waanu kaa qaadnay dadka kalea baa layidhi aadan keerow mursal nishow keerow mursal cabdi salaad ramaan iyo jamiilo salaad ramaan raaman aan idhaahdee iyo cabdiraxmaan macalin isxaaq iyo abuukar xasan nuur abuukar macalin xuseen iyo mahad cabdulaahi aadan aadan xuseen mursal deeq cali nuurow xasan cali suubow cabdisalaan maxamed suubow mukhtaar maxamed suubow iyo aadan maxamed cali suubow iyo aadan maxamed yarow dhammaan reer maxamed yarow iyo ayeeyo madiine xasan iyo aabe aadan mursal iyo aabe keerow mursal dhammaan dadkaas oo kala jooga garoowe qardho maraykanka gaalkacayo burtinleh waxay hambalyo aroos u dirayaan boqorka iyo boqoradda cabdulaahi aadan mursal iyo faadumo roonow aadan oo arooskoodu ka dhacay tuulada jalam ee gobolka nugaal taariikhdu markay ahayd labayo labaatankii bishii sagaalaad labada kun iyo lix iyo tobanka waxaan leenahay ayay yidhaahdeen alleha ka dhigo arooskii lagu nasto lagu nagaado kalana hela ayaa layidhi wiil iyo caano gabadh iyo caano wada jira nabadgala aamiin aamiin aamiin markana kaalimihii sugaanta waa dhankaaga ismaaciil markaan dhankayga soo riixday haa lamaanaad soo qabatay talantaali talantaali aan idhaahday markii dhowey haye haatan waxaan soo qabanayaa maandeeq jaleeladu ma geed baa jirbuhuna ma qori baa jalbiskuna ma bahal baa anna jalooladeedii ma waxaan jiraynba dadka laba jirdaaqa ah jirjiroole siduu yahay hadbad jeedad kuu dhiga Haye.
ee aan dhannaba jirin iyo waxa la jaadaba Haye.
jaliilkan ka magan galay waa ka wada magan galna codka macaan ee faadumo cabdilaahi kaahin maandeeq
aniga joogayga maqan qalbigaygu lama allahayo janiyo naar adoo kala jaheeye aniga joogayga maqan qalbigaygu lama jabiyo maamuus jidabadaag la soo maray jabiyo maamuus jidabadaag la soo maray isaguna jacaylkuba u layahay dad jaallasigeen sidan ugu jaheen isaguna jacaylkuba u layahay dad jaallasigeen sidan ugu jaheen jaleladu ma geedba jirbuhuna ma qoriba jilbiskuna ma bahalba jaleladu ma geedba jirbuhuna ma qoriba jilbiskuna ma bahalba annaa jaloolodaydii ma waxaan jiraynba annaa jaloolodaydii ma waxaan jiraynba dadka laba jirdaaqa jirjiiroola sidoo yahay hadba jeegadka oo dhiga ee aan dhanaba jirin dadka laba jirdaaqa jirjiiroola sidoo yahay hadba jeegadka oo dhiga jaliilkan ka magan nafsiguna hadduu jiro iska jalaabo teeye loo joogi doonay
haye haye ismaaciilow aniga kabankan ku seexdaaba ma kabankan yare weliba kabanka yaree la garaac iyadoo lagu tumayo welibana dee meesheedii beerii hadeer jamaame iyo yaa iyo muus geed muus ho- oo hoostiisa oo aad hadba midhahii soo goosanaysidii webigiina dhinac kaa yaaliyo ka war Laakiin- halkaad ku tuntay muuska badana ismaaciilow meelaha uu ka baxo waa meel biyuhu ku badan yahay oo dhiiqa ah oo aan aada loo hoos fariisan karin laakiin ka Inaana war- tegin ka bal waran ma jirin.
bar- ka- ka wadan balbardihii waaw iyo gobkii iyo geetalaalna waa dhahnaa dadka xa- reer xamarka waxay yidhahdaan geetalaalka ama waxaa jira geed kaba fiican oo mar walbaana cagaara oo la yidhaahda geed hindi geed hindi ha geed hindiga iyo gobka gobka laftigiisu waa geed aad u hadh macaan oo welibana dee waa dhirta ugu wanwanaagsan haddaa fadhi yaroo qaaciyaho fariisato oo unsiga yaraa dhalashadana kasii fiican yaaba heli kara unsigana fooxa noogu bedelo welibana haye warqada xigta dhinacii waraaqaha falastiin haddaanu kacno jawi kale ayaad ina geyso meel dibadda abaad inoo saartay innagoo stuudiyihii washington joogna eh asalaamu calaykum baa waraaqdan lagu soo bilaabay wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan shaqaalaha laanta afka soomaaliga ee v o a waan idin salaamayna ayaa la yidhi waan kaa qaadnay maxamed yaasiin ayaa lagu bilaabay oo jooga magaalada boosaaso ayaa waraaqdan soo diray ayaa la yidhi hambalyada waxaa diraya asxaab fara badan oo jooga dalka dibaddiisa iyo gudihiisa waxaana ka mid a maxamed yaasiin ayaa iska bilaabay iyo cabdirasaaq yaasiin iyo bulxan xasan luruu iyo weliba ilyaas maxamed sheekh iyo cabdishakuur shiniyow iyo nabadoon onow muxyidiin iyo kamas faarax barre iyo buhaal macallin aadan magacyadu waa saad noogu soo qorteen iyo cabdixamiid maxamed mursal iyo sulaymaan xasan baruuke iyo cabdinaasir yaasiin dhammaan asxaabtaasi waxa ay tahniyad aroos u dirayaan maryama cali abuukar iyo saygeeda farxaan siciid cali oo arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho bishan aan ku jirno bilowgeedii
warqadana waxay naga soo gaartay aabe xuseen cabdi ilka weyne iyo aabe ugaas xasan ugaas maxamed iyo hooye xalaawe ibraahim iyo maxamed xuseen ilka weyne asad xuseen ilka weyne deeqa xuseen ilka weyne canab xuseen ilka weyne abdi axmed faarax cilmi bay yidhaahdeen abdi daa-uud faarax cilmi habo samawado faarax cilmi iyo fartuu daa-uud faarax iyo luul daa-uud faarax iyo xasan caliyare faarax ifraax nuur gare iyo xidig yuusuf cali iyo maxamed xasan jaamac tarabi dhammaan dadkaas oo kale jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniyad dhalasho farxad la u dirayaan aabe sambuur ugaas xasan ugaas maxamed iyo hooyo bay yidhaahdeen farxiyo xuseen ilka weyne oo wiil ugu dhashay magaalada gurceel waxaana loo bixiyey sayid cali sanbuur ugaas xasan ducaduna waxay yidhaahdeen waa xaggiina soo barbaar ayaanu leenahay aamiin aamiin dhinacii heesaha haddayn markan aadno xaggaad inoo soo qabana falastiine markii dhowdu adiga horta ina geeyey inaga saaray xafiiska oo kaban inoo tumay oo foox ama unsi inoo shiday oo geed hadh ayna hoosgeeyey dacwadu markay badato haye een waxaa jirta hees la yidhaahda calaf ayaa jirta calaf calaf baa la yidhaahdaa Haye.
waxbahay calaamayn haygu qaban calooshe caadilkaa ku kaalmayn cishaday ahaataba calafkaaga waad heli qofna kuuma diidi karo codka macaan ee maxamed bike
cidla kaaga maantigin kugumana ciyaarine cidla kaaga maantigin kugumana ciyaarine calafka sidaa yidhi ina kala cileey cidla kaaga maantigin kugumana ciyaarine cidla kaaga maantigin kugumana ciyaarine calafka sidaa yidhi ina kala cileey carabkiyo ilku waxay calashaa carshiga wax uga qoran carabkiyo ilku waxay calashaa carshiga wax uga qoran waxba hay calaamayye haygu qaban calooshe cadilka ku kaalmay cashaday ahaataba calafkaagii waad helee cadilka ku kaalmay cashaday ahaataba calafkaagii waad heli kumabadan cidhiidhiyo almashada madiidine kumabadan cidhiidhiyo almashada madiidine nasiibka cileeyo weyday caashaqa kumabadin cidhiidhiyo almashada madiidine kumabadin cidhiidhiyo almashada madiidine nasiibka cileeyo weyday caashaqa agta meeshad saartiya cunaa wax kuu mara calafka xukumaye agta meeshad saartiya cunaa wax kuu mara calafka xukumaye waxba hay calamaye haygu qaban calooshee cadilka ku kaalmay cashaday ahaataba calafkaagii waad heli waxba hay calamaye haygu qaban calooshee cadilka ku kaalmay cashaday ahaataba
maandeeq ayaad inaga soo kaxayso b k baad inoo keentay xaggii dambe aad ina keentay falastiin welibana kaban baad inaga keento muusicna waad inoo keentay kan soo socdaa kasii daran bal dhegeystayaasha waynu u sii kaadinaynaa waraaqii baynu ku noqonaynaa bal waraaqda dhinacaaga warqadda markana dhinacayga ugu dambaysa ismaaciil waxay naga soo gaartaa abanuur maxamed hilaal iyo hooyo maryan cusmaan cabdi iyo axmed nuur maxamed hilaal iyo cabdiqaadir nuur maxamed hilaal iyo maxamed nuur maxamed hilaal iyo ibraahim nuur maxamed hilaal cabdulaahi nuur maxamed hilaal cabdirasaaq nuur maxamed hilaal bashiir nuur maxamed hilaal deeqa nuur maxamed hilaal anise nuur maxamed hilaal yuusuf nuur maxamed hilaal maxamed qadar yuusuf nuur maxamed hilaal iyo cadnaan maxamed nuur mahdi cali calasow mahdi raasi reer qaasim macow iyo qaasim macow tifow iyo hooyo dhaqan maxamuud xirsi iyo waxay yidhaahdeen qadar qaasim macow iyo cabdiqaadir qaasim macow iyo khaalid qaasim macow iyo cabdicasiis qaasim macow waxaa sidoo kale iyana hambalyadan diraya cabdiqani qaasim macow iyo cabdimajiid qaasim macow iyo maxamed qaasim macow iyo cabdibaasid qadar qaasim macow iyo maryan qaasim macow iyo abyan ayaan qaasim macow iyo eedda xaliime isaaq amiin eedda xaliime axmed iyo shukri joorey iyo samsamey mukhtaar maxamuud iyo tutoreysa xabse cumar xaaji doctor imaan maxamed maxamuud afrax dhammaan dadkaasi waxay hambalyo u dirayaan arooskii aroosada kale ah cismaan nuur maxamed hilaal iyo tarqadra qaasim macow oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho waxay leeyihiin reerkii lagu nastee lagu nagaadee wada jireen nabadgala ilaahay haydinka yeelo aamiin ayaanu leenahay aamiin ayaan usii raacinaynaa falastiinay waa waraaq hambalyo oo dhinacayga ugu dambaysa wadnayaal ayaa lagu soo xardhay mararka qaar afar afar baa laga dhigay mararka qaar sidii warankiibaa la dhex geliyey mararka qaar wax layd oo kale ah ayaa laga dhex shiday marka wal aad baa looga soo xardho waqti baa loo soo sameeyey marka waa tahniyad aroos waxaana lagu bilaabay raabiyo cabdinaasir aadan kaltuumo cabdiraxmaan sheekh isxaaq iyo saygeeda xamdi aadan iyo saygeeda hooyo imbiyey samow iyo caruurteeda iyo saygeeda weliba hooyo xabiibo sheekh xasan caruurteeda iyo saygeeda faadumo cabdiraxmaan sheekh isxaaq saynab cabdiraxmaan sheekh isxaaq xaawo cabdiraxmaan sheekh isxaaq aadan cabdiraxmaan sheekh isxaaq ilyaas cabdiraxmaan sheekh isxaaq cabaas cabdiraxmaan sheekh isxaaq khaalid cabdinuur aadan cabdixafiid macalin cabdixareed iyo weliba cabdinaasir aadan madgaas oo loo yaqaano wadani abshir aadan maxamed iyo marwadiisa salaad garaash dadkaas oo kala jooga baydhabo jannaay kenya muqdisho laascaanood qardho iyo boosaaso waxay tahniyad kal iyo laab ah u dirayaan arooska iyo aroosadda waa maxamed cabdiraxmaan sheekh isxaaq iyo weliba najmo maxamed cali oo arooskoodu ka dhacay baydhabo jannaay ducadan waa xaggiina halaya gabagabada falastiin baan siinaya isku waara ubad kheyr qabar kale hela ayaanu leenahay markana
dhegeystayaasha oo usii ballan qaaday waa inaan dhinac kale usii gudubnaa muusigii kabankii waa lasoo dhaafay hadda xaggaad inoo wada dhaanto dhaanto haye dhinac kale aanba filaye waa fanaanka cali dhaanto isla markaana heesaha qaar isagu sameeya dee Wuxuu hees waan ka jeclay leeyahay- toloma wuxuu hees ilaa leeyahay taagni dheer ay ku tabay xalay tobankii saac timahaagaa tuf iyo taxliilla iigu tufay dhaxyar dhuuboy dhawaaqayga dhuuxa geli sidii anoo ku dhalay iigu dhaga nuglow Igu dhaga nuglow Igu qof walba dhaga.
in la dhegeystuu rabaaya aad iyo aad laakiin suu u keenaan la yaabo wuxuu og yahay sawir buu ka qofka bixiyey ku dhalay inaa u dhaga nugusha sawir buu markaa ka bixiyey sawir buu marka ka bixiyey isagoo kusoo halqabsanaya oo u je- oo oo doonaya inuu tusaale siiyo sida aad aabbaha iyo hooyada u dhegeysan lahayd aniga ii dhegeyso heestaas uu ama dhaantada ah ee uu ku luuqaynayo fanaanka cali dhaanto waxay gebagabo u tahay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaana si talantaala idinla socodsiinayay ismaaciil xuseen farjar iyo falastiin axmed iimaan tan iyo intaan dib dambe ugu kulmi doono toddobaadka dambe waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabad geli
heestaasi dhaantada ahi waxay u dambeysay barnaamijkii hambalyada iyo salaamaha inaan la socodsiinayaan ismaaciil xuseen farjar iyo falastiin axmed iimaan waxay sidoo kale u dambaynaysaa barnaamijkaygii galabnimo inta haddii laydhahdo toddobada fiidka caawayno dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi sahre cabdi iyo dhammaan saaxiibada viyodanla sidaas iyo galab wanaagsan
dhaxya dhuuboy dhawaaqayga dhooxa gaarsiiday